sharciga ku noqoshadiisa cutubka lix iyo tobnaad bisha abiib dhowra oo rabbiga ilaahayna ah iidda kormaridda u sameeya waayo bisha aabiib ayaa rabbiga ilaahiina ahu habeennimo idinka soo bixiyey dalkii masar oo iidda kormaridda waa inaad rabbiga ilaahiinna ah u bixisaan neef aad ka qaaddaan idaha iyo lo'da uguna bixiya meesha uu rabbiga u dooranayo inuu magaciisa dhigo oo allabariga waa inaydaan kibis khamiirna ku cunin toddoba maalmoodse waa inaad ku cuntaan kibis aan khamiir lahayn oo ah kibistii dhibka waayo dalkii masar degdeg baad kaga soo baxdeen waa inaad cimrigiinna oo dhan xusuusataan maalintii aad dalka masar ka soo baxdeen oo intii toddoba maalmood ah soohdimihiinna gudahooda oo dhan waa inaan khamiir lagu arag oo allabariga aad fiidka maalinta koowaad bixisaan hilibkiisu waa inuusan habeenkii oo dhan oolin oo subaxdii gaadhin idinma bannaano inaad allabariga iidda kormaridda ku bixisaan irdihiinna gudahooda oo rabbiga ilaahiinna ahu uu idiin siinayo laakiinse meesha rabbiga ilaahiinna ahu uu u dooranayo inuu magaciisa dhigo waa inaad allabariga kormaridda ku bixisaan markay fiidka tahay oo qorraxdu dhacdo oo ah xilligii aad masar ka soo baxdeen hilibka waa inaad dubtaan oo ku cuntaan meesha rabbiga ilaahiinna ahu uu dooranayo oo subaxdii waa inaad noqotaan oo teendhooyinkiinna tagtaan lix maalmood waa inaad cuntaan kibis aan khamiir lahayn oo maalinta toddobaadna shir quduus ah waa inaad u qabataan rabbiga ilaahiinna ah oo maalintaas waa inaydaan waxba shuqul qaban waxaad tirsataan toddoba toddobaad oo hadhuudhka taagan markaad manjada ku bilowdaan kolkaas waa inaad bilowdaan inaad tirsataan toddoba toddobaad oo iiddii toddobaadyada ee rabbiga ilaahiinna ah waa inaad ugu samaysaan waxyaalaha aad ikhtiyaarkiinna gacmaha ugu bixisaan oo taas waxaad u bixisaan sida rabbiga ilaahiinna ahuu idiin barakeeyo midkiin kasta iyo wiilkiisa iyo gabadhiisa iyo addoonkiisa iyo addoontiisa iyo kii reelaawi oo irdihiisa ku jira iyo qariibka iyo agoonta iyo carmalka idin dhex joogaba waa inay ku wada farxaan rabbiga ilaahooda ah hortiisa taasoo ah meesha rabbiga ilaahooda ahu uu u dooranayo inuu magaciisa dhigo oo waa inaad xusuusataan inaad addoommo ku ahaydeen dalkii masar oo waa inaad dhowrtaan oo samaysaan qaynuunnadan oo markaad wax ka soo urursataan goobihiinna hadhuudhka lagu tumay ee macsarooyinkiinna canabka dabadeed waa inaad dhowrtaan iidda waababka intii toddoba maalmood ah oo midkiin kasta iyo wiilkiisa iyo gabadhiisa iyo addoonkiisa iyo addoontiisa iyo kareelaawe iyo qariibka iyo agoonta iyo carmalka irdahooda ku jiraaba waa inay ku wada farxaan iiddiinna oo intii toddoba maalmood ah waa inaad iid rabbiga ilaahiinna ah ugu qabataan meesha rabbigu dooranayo maxaa yeelay rabbigu wuxuu idinku barakayn doonaa waxaa idiin kordha oo dhan iyo shuqulka gacmihiinna oo dhan oo dhammaantiin waxaad ahaan doontaan farax midhan oo sannaddiiba saddex jeer raggiinna oo dhammu waa inay rabbiga ilaahiinna ah kaga hor muuqdaan meeshuu dooranayo oo saddexdaas jeer waa iidda kibista aan khamiirka lahayn iyo iidda toddobaadyada iyo iidda waababka oo waa inaanan iyagoo fara badhan rabbigu hortiisa ka muuqan nin waliba waa inuu bixiyo wixii uu awoodo sida ay tahay barakada rabbiga ilaahiinna ahu wuu idin siiyey oo dalka rabbiga ilaahiinna ahu uu idin siinayo irdihiinna oo dhan siday qabiilooyinkiinnu yihiin u samee xaakinno iyo saraakiil oo iyana dadka ha ugu garsooreen garsoor xaq ah waa inaydan garta qalloocin oo dadkana waa inaydan u kala eexan oo laaluushna waa inaydan qaadan waayo laaluushku wuu indha tiraah kuwa xigmadda leh oo erayada kuwa xaqa ahna wuu qalloociyaa oo wixii dhammaan xaq ah waa inaad raacdaan inaad noolaataan oo aad dhaxashaan dalka rabbiga ilaahiinna ahu uu idin siinayo oo meesha allabariga ee rabbiga ilaahiinna ah oo aad samayn doontaan agtiisa ha ka beeran geed aasheer ah cayn kastoo uu yahay toona oo hana qotonsan tiir uu rabbiga ilaahiinna uhu nacab yahay